dhinooda waxay ku taallaa waqooyi bari gobolka mudug waxay uga duwan tahay waan ognahay waddanka dhan iyo geeska afrika oo dhan in abaaru ka jirto oo hadda xaaladdu sida idaacadahan saaka ka maqleen iyo asbuucaanba ay ku dhowdahay haddii ilahay idankiisa leeyahay calluul ay ku dhowdahay annaguna maanta waxaan baaqaan halkan ka jeedinayna haddii ilahay idankiisa leeyahay in magaaladaas loo gurmado oo aan ka bilaabayno dowladda federaalka iyo wasaaradaha ku shaqale sida wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka iyo wasaaradda haddii ilahay idankiisa leeyahay isbeddelka cimilada in magaaladaas loo gurmado xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha eh, haddii ilahay idankiisa leeyahay ergeyga gaarka ah ee eh, abaaraha iyo hay-adaha caalamiga ah iyo dowlad goboleedyada gol mudug iyo haddii ilahay idankiisa leeyahay puntland oo ay iyaduna haddii ilahay idankiisa leeyahay daris wadaag la tahay ood wadaag la tahay magaaladaas dhibaato badan baa ama ku dhacday ama ka muuqata guryihii waa xabaalmeen masaajidii waa xabaalantay isbitaalladii waa xabaalmeen ceeshii waa duugantay waxbarashadii waa waa xabaalantay biyo ma haystaan waxbarasho ma haystaan xarumo caafimaad ma haystaan hantidii ay lahaadeen oo guryahaada waa duugantay waa xabaalantay dabayshaasi waxay ku kacday salaamigii ilaa soomaaligiisa usoo badanaysa usoo badanaysa oo tuulooyinka u dhowaado sida celdhanaane iyo geelhagoog iyo tuulooyinka u dhowaado dhan markii horey soo barakicisay dadkeedii dadkii halkaanbu isugu yimid haddana kulligood waa barakiceen sida la ogyahay sunaami ayaa ka dhacday dhowr sano ka hor xeebaha puntland meelihii xudunta u ahaabay ka mid ahayd ee masiibadaasi waxay reebtay masiibadaasi xaaluf nabaadguur barakac roob la-aan aan xil afar xilli roobaadiin meeshaas marka waxaa dhacday in meeshii degaankii gebigiisiba uu baaba-ay uu isku bedelay saxaro sidaa darteed waxay noqotay dhibaatadaasi dhibaato caalamiya magaalo dhan oo barakacaysa oo dadkeeda qaarna barakacay waxaana guri ku hareen oo dhibaataysan oo bacaad ka cayrsaday bacadkaas inta ilaahay ku sallada amar ilaahay weeye wax ka qabadkii la qaban lahaa aan la isku dayin waa dhib soo kordhay oo markay dadka qaxooti noqdaan baa hay-adaha u-anka ha qaylqaylinayaan dadka hay-adaha u-anka ay dhagahooda wax ka maqlaan oo xafiisyadooda fadhiya inay ka faa'iidaystaan oo dhaqaalaha ku baaqanaya hay-adaha oo magaalada looga qaban kara xafiiska u-anka ku jira dad baa wax ka qaban kara oo kala soo bixi kara haddii dadkooda wax ugu qabtaan